haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa lana kusoo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa doktor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow oo qoraallo badan oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada islaamka sameeyey islamarkaana dhowaan wax ka qoray sida ugu habboon ee loola tacaali karo ururka al-shabaab kusoo dhowo barnaamijka doktor baadiyow aad iyo aad umahadsan tihiin waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu idaacadda voice of america adiga waa idin salaamaya waayah wacalaykum assalaam marar badan doctore waxaad wax ka qortay taariikhda soomaaliya ururada islaamiyiinta ah iyo xaaladaha kala duwan ee dalku uu marayo dhowaanna waxaa jiray shir inaad uga qayb gashay magaalada abuuja ee dalka nigeria oo looga hadlayey arrimaha argagixisada bal marka hore haddii aan wax kaa weydiiyo shirkaas maxaa diiradda lagu saarayay waa run weeye oo waxa waaye runtii waxaa aad iyo aad caalamka ugu wareersan yahay oo dhibaatadooyin ka taagan tahay waxa waaye sida dadka magaca islaamka ku dagaalamaya oo haddana qaraxyada iyo muxuu ahaa iyo dilka joogtada ah ku haya afrika oo dhan kulligeed gaar ahaan hadda waxa waaye waxay xooga saarayeen reer nigeria waxay saarayeen boko xaram oo dhibaato xoog badan ku haysa ayaka marka waxay qabtay shir aad iyo aada u ballaaran oo ay kasoo qayb galeen waxgaradkooda hay-adahooda cilmi baarista akademiyaashooda waxaa kasoo qayb gala saraakiisha waaweyn ee ciidamada ah marka laga fikiraayo marka soomaaliya iyo dalka la yidhaahdo muxuu ahaa afghanistan iyo muxuu ahaa indonesia waxaan hayn annaka marka duruustii laga faa'iidaystay iyo maxaa laga baran karaa xaaladahaas oo kaleetood ka dhacay meelahaas kaleetood laakiin ayagu waxay ka hadlayeen sideebaa boko xaram xoog waa lagu muquuni waaye nabad iyo wadahadal ma lagu dayi karaa oo xalkaas ma la keeni karaa ayaa topic ahay shirkaasaan ka qayb galna marka shirkaas ayaa marka annagana waxaan ka hadalna marka dhibaatada annagana haysata oo dhalinyaradayna muxuu ahaa qaraxyada samaynaya oo magaca diinta ku dagaalamaya bal tajribadii iyo waayo aragnimadii laga helay ayaa la wadaagnay aqoon-yahanadii iyo saraakiishii waaweynaa ee reer nigeria dabcan marka la fiiriyo boko xaram iyo al-shabaab labadaba waa laba urur oo ururka al-qaacida ku abtirsada waxyaaba ay ku kala duwan yihiin ama ay isaga mid yihiin intii dooda ay socotay oo aad ka hadasheen miyaa jiraan hore dadku waxa waaye ma ogtahay waxay ku kala duwanaya ku kala duwanaanayaan sababtuna waxa waaye waxaa kala duwanaanaya dhululka ay ka dagaalamayaan waxaa kala duwanaaya xaaladda hortaanla masalan hadda nigeria waa dawlad xoog leh oo ciidan xoog badan qabta oo dad muslimiin oo aad iyo aada u badan oo joogo dhulka muslimiinta iyo nimanka boko xaram ay ku badan yihiin ay joogaan ay ka dagaalamayaan ayaku marka waxayba yidhaahdaan waxaan kasoo horjeednaa tacliimta muxuu ahaa reer galbeedka ah ee magacaas oo kaxaara magacaas la xambaarsan yahay laakiin hadda annaka inkasta oo fikirka guud gadaal mug loo raad raaco uu isku mid yahay haddana waxa waaye way ku kala duwan yihiin soomaaliya iyo iyo nigeria waa kala duwan yihiin sababta keenta dagaalkaa kala duwan sababta ay meesha ka dagaalamayana kala duwan dowladaha ka dhex dagaalamayana kala duwan masalan annaka ciidan ajnabi ahaa noo jooga ayaka ciidan ajnabi uma joogo annaka dawlad dawladeena ciidan xoog badan ma laha ayaku dawlad ciidan xoog badan la waaye ayaku waa dawlad diimo badan leh annaka dawlad waxaan nahay isku hal diin oo muslimiin wada ahaan wadan nahay wahaakada yani waxyaabahaasaa kala bedelan ma ahayn laakiin fikirka guudahay ku dagaalamayaan oo waa isku mid waayahay marar badan waxbaad ka qortay dhaqdhaqaaqyada ururada islaamiyiinta ah dhowaanna waxaad warbixin ama qoraal ka samaysay sida loola tacaali karo ama wax looga qaban karo ururka al-shabaab iyo sida loogu baahan yahay in la fahmo waxa dhabta ah ee jira haddii aad sharaxdo qoraalkaas waxyaabaha aad ku xustay waxaa horta ugu xooga badanne wuxuu ahaa qoraalkan cinwaan uga dhigay sidii dhaqanka u aheedee hadda soqoriya la isku qaatay iyo madaafiic iyo sawaariikh iyo diyaarado la isku qaata la hadli jiro oo nimanka hadda mamba ciidamada ajnabiga ah oo loo jooga ha ahaadaano amba ha aadan ciidamada soomaalida ahee bal xoog ha lagu dayo nimanka waa wax la yaqaano oo hore usoo socday ayaguna xoog bay isticmaalaan dhinaca kaleetood oo kasoo horjeeda oo hore militariga soomaaliyeed iyo ciidamada ajnabiga ee amisom iyo ciidamada maraykanka ay joogo ayaguna dagaalka ku jira ayaguna xooga isticmaalaan marka qorshuhu waxaa waaye xoogaas waaba loo jeedaayo wax kaleetoodo intaas ahayn ma la samayn karaa oo ka baxsan caqliyadaas caqli ma la keeni karaa ka bedelaso taas oo ku saabsan in arrinta ba lagu dayo wadahadal ma lagu dayi karaa masalan si wadahadal muga loogu dayo aniga marka qoraalkayga waxaa san uga dhigay waa in ragta mas-uuliyadda dhalinyarada inay soo baxaan ay dadka ayakuna isdilaan dadkoodana dilaan oo aabahooda iyo hooyadna ay dilaan ayakuna ay isdilaan maxaa usoo horta sababta ugu weyn anigu marka waxaan ku magacaaba bulshadan soomaaliyeed ayaa waajibkeeda kula weysa marka waxaan ku magacaabay waxaan idhaahday haddaana aabbayaashii iyo hooy hooyooyinkii iyo reerihii ay ka dhasheen dadkaasi iyo culummadii dadka diinta soo bartay dhammaantayna iyo dawladdii soomaaliyeed ee jirtay dhammaanteed waa inaan qaadanaa mas-uuliyadda inaan anaku mas-uuliyadda leenahay horta oo maxaa sababta u samaysna mas-uuliyadda annakaa iskale annakaa tarbiye weynay annaka ayaa waxbari weynay annakaa shaqo sii weynay waa inaan ogaanaa waa carruurtayna oo aan dayacno horta inaan ogaanaa oo aanan ayaga kale u arkin sida ay u arkaan dawladaha reer galbeedka ahoo niman cadow ahoo oo diinta si khaldan ugu dagaalamaya inay yihiin keliya inaan u aragnaa mas-uuliyadda inaan qayb kamid a annaga horta aan qaadana ka bilaabataa qaybta labaadna waxaa waay mar haddaan mas-uuliyadda annaga aan qaadano waa inaan dareenaa marka saan mas-uuliyadda uga soo baxi lahayn dhinacayna horta dhinacayna saan uga soo baxna waxaa waaye horta inaan ka hadda wixii ka dambeeya inaan dad kale dad ku biira saan uga celino waa inaan carruurtayna horta iyo deegaanadayna iyo dadkayna ku dhex jiraana carruurtayna qaraabadayna ilma abeertayna waa inaan isku daynaa horta inaan ka ceshano oo aysan ku biirin kuwa hore kuwa hore ee hadda dagaala ku jirana waxaa waaye saan ukala yaray lahayd oo intii loo caqli celi karo oo talo la sii karo oo mataqaanaa laga bixi karo dagaalka markay dagaal galaan dadkaan shaqay rabtahay in laga shaqeeyo shaqa laga qabto oon kulli wadahaynin carruurtayna aan wada aan wada layno ayaguna hana laayaano hanana dilaano waa mahadsantaha haddaa halkaas kaa dhex galo dabcan marka laga hadlayo dhalinyarada hadda ururka al-shabaab u dagaalama waxay xambaarsan yihiin aragtiyo ragga hogaamiya ama aragtiyo dabcan fasiraad gaara oo islaamka oo meelo kale ka yimid ay xambaarsan yihiin marka dagaalkooda waxaa laga yaabaa inay u arkaan mid ay ku saxan yihiin oo ay ilaahay ugu dhowaanayaan marka ma waxaad leedahay xilligii loo baahnaa in soomaaliya dadkeeda la fahamsiiyo islaamka saxda ah ayaa laga gaabiyey dhammaanba ha ciyaalkan haddii aan dad u fasiro islaamka si khaldan oo sida meesha fikirkeena ay aaminsan yihiin inay aaminaan suuro geliya haddaysan jiri lahayn ciyaalkaan oo kaba soo dhex baxeen soomaaliya gudaheeda taas waa qodob waay qodobka labaadna waxaa waaye marka laga hadlaayo dadku inay laisku wadadalo ma aha dadkaanu waa dad badan oo qaarkood ay qoryo haystaan qaarkood ay rumaysan yihiin mabdacooda laakiin aysan dagaalka toos ugu jirin dadka marka waxaa lagaa maarmaana marka arrintaas ay tahay inaan isku laisku wada qaadin maxaa kamida ayaa waxaa la dhici karta in haddii lala hadlo amba wax loo sheego amba la wacdiyo amba islaamka la fahamsiiyo inay ka baxaan dagaalkaas suuragala marka inaan la dhihinin nimankaas wada hadal ma rabaan oon hal qof laga dhigin kulligood laga dhiginin dhalinyaro yaryaraa ku jirta kuwa waxaa ku jira odayaal waaweynaa ku jira dad culumaa ku dhex jiri kara oo laga yaabo haddii fikirka loo soxo iyo wax badan ay iska bedelaan marka waxaa laga gaabin oo la dhihin hala laayo dhammaan oo maxaa jira xabadtaa kale ma keenaa laakiin marka la eego muddo dheer ayaa hadda dagaalka u socdaa dabcan uu daba dheeraaday ka sokow mabaadi'da iyo sida ay islaamka u fahamsan yihiin ma waxaad leedahay waxaa dhici kara wadahadal ay ka qayb galaan dadka kala duwan ee soomaalida oo dowladduna ay ka mid tahay oo looga doodo waxa ay aaminsan yihiin al-shabaab waxaan leeyahay waxaa waaye horta marka ugu horeysa wax kasta waxay ka bilaabataa inan inama lacmaalo duniya soo ma aha horta marka ugu horeysa waa inay naga timaadaa annaga hataan dadka soomaaliyeed nahay ay naga timaadaa inaan rabno inaan xal aan ahayn xabad xabad bu kolleytaba hadday xabad soo gemaya waa lagu gemayaa oo waa waa la iska celinaya laakiin xal aan xabad ahayn inaan hayno horta waa inaan u sheegnaa dadka dhalinyaradayna u sheegnaa qaar badan oo kamid a ayaa usoo joogsanaya marka markaan dhahna xal aan xabad ahayn haynaan ayaa jira muxuu ahaa taasna waa in ay ka timaadaa istaraatiijiyad daysan oo xukuumadda iyo culummada iyo madaxda reeraha iyo aqoon-yahanada iyo iskuullada bulshadoona u kala hari bulshada rayadka ah waxaa la rabaa barnaamij midaysan oo mataqaanaa sheegaya wixii hadda dagaalamayana waa la iska celinayaa laakiin inaan basuulki ku saabsan in nimankaas inta ugu badan oo dad ah oo dhalinyaro ah haddii laga saari karo oo si nabada looga saari karo dagaalka inaan juhdi ku bixino waayo fikirka aas-aaska ee qoraalka aan ku sameeyey waayahay laakiin fikirkan marka la eego meelo badan oo dunidu ka jira haddii fikirkaas uu aaminsan yahay in dowladnimadu ay tahay shareecadii islaamka oo lagu xadgudbay siday wadahadallo ku suurtoobi karaan hadda dawladda waxaa laga rabaa waxyaaba waxaa jira sandamintan oo dawladda laga raba ko horta marka ugu horeysa inta ciidan ajnabi ah ay dalkayna joogaan nimankaas in badan oo kamida waxaaba ku dhiirigeliya dagaalka inay sii wadaan ayaa jira waxaa jira waxay kutusaayaan ciidankan ajnabiga ah dalkayna xoog ku haysta oo qabsanaya leeyihiin dadka marka waxawaa waa loo soo joogsanaya waxaa marka la rabaa ciidanka ajnabiga ah in ciidan soomaaliya lagu bedelo horta oo ciidan soomaali la tababaro oo booska ciidanka ajnabiga ah ciidan soomaali la geliyo qodob waay qodobka labaad waxaa waaye dawladda dastuurkeed waxaa ku qoran marjiciyada ama meesha ugu dambaysa dadku noqohayaan shareecada islaamka inay tahay oo alkitaabka kitaabka ilaahay oo kitaabka qur-aanka ah sunnada in loo noqdo dawladdana waxaa laga rabaa dhaqan dawladnimo oo muslimnimo inay yeelataa la rabaa oo ay dhaqanka hadda jira ay wax badan ka bedesho maxaa yeele waxaa waaye waxaa la rabaa in dadku aysan loo fasiri karin dhalinyarada in dawladdan dawlad gaala raaca ay tahay diinta kasoo horjeeda inaysan noqon dawlad marka ciidankuna waa inuu ciidan soomaali noqdaa dawladduna waa diin dastuur dawlad dastuurkeeda ku dhaqanta oo islaamka ee shareecada islaamka ahaa ku qoran dastuurka ee si loo dhaqanka ilaha laga shaqeeyo labadaas marka xaalado la abuuro waxaa jilcaaya marka dhinaca kaleetooda shabaabku waxay arkayaan dawlad shareecada shaqeysa waxay arkayaan ciidankoodi arkayaan arkimayaan ciidan mataqaana ajnabi arkimayaan markaas kabacdi in badanoo ayaga kamida anigu madhahaya qof kasta ayaga kamida in badanoo ayaga kamida isbedel inuu ku dhacaa laga yaabaa markaas kabacdina wadahadal loo furo halaala la yimaado la muujiyo qalbi wanaag la muujiyo oo dalkayna aan xal u raadino xal soomaali u raadino oo aanan fikirkayna uka noqon fikarka dadka reer ajnabiga ah ee soomaaliya uu ku saabsan uu halli jiro dhalinyarada oo halalaayo ejakalay leeyihin lama arkee ra'yikan kadib waa inaan la nimaadaa waan xaq laga inaan xaqli soomaaliya isku dayna aan xal keenno saas waa fikirka asaaska ah anigu tafaasiishii hadda aan waxaanan qorin laakiin safaartishana waa la samayn karaa haddii loo baahdo oo iyadu ay fiican tahay inaan dhahno war sideebaa exactly aan ka doodno oo aan isaga nimaado sideebaa farsamo ahaan loo aadi karaa iyada oon taladeen laga qaadanayn oo taladu tala soomaali waya laakiin laakiin dadka qaar waxay ku doodayaan marka la eego ururada al-shabaab oo kale ama al-qaacida oo kale in dowladaha soo kobcaya ama taagta daran muddo burburka kusoo jira sida soomaaliya oo kale aanay marna wadahadal la furayn oo marka hore loo baahan yahay dowlad awood leh oo heshiisna geli karta dagaalna geli karta dooda noocaasa adiga see u aragtaa wadahadalka in la wada hadlaa waxay ku xiran tahay horta marka ugu horeysa laba shardi baa laska hadlaa dowlad marka lala hadlaayo waa in laba mid in wax lagu dheefaayo dowladdaas haddaan dagaalka kaa joojiyo maxaan kaa helaa maxaa faa'iidaha iigu jirta qodobka labaadna waxaa waaye inaan in dawladda laga baqa waayo oo dawladdu ay ilka leedahay wax ku qariyo annaga marka mushkiladan haysta waxaa waa dawladdayna waa tabar daran tahay oo weli xoog ma laha ciidamadayna weli xoog ma laha marka sababtii marka siyaasnimo gelin laheed dhalinyaradu marka inay wada hadal galaan dagaalka ka baxaan horta weli aada uma jirto marka annaga hadda waxaan ka waayaa waa inaan la nimaadaa shuruuddii ay ku aqbali lahaayeen wadahadalka hadda waxaad dhici karta inaysan wadahadal diyaar u ahayn aad dhici karta maxaa yeele hadda waxaa waaye annagana xaqligeena wadahadalka aan ku qabnaaho xaqligeena aada ugu dhisla tala fiicanna ma aana gaarin oo ku saabsan wax intaasaan ku badbaadinaa ayakuuna uma jeedaan waxay ujeedaan dawlad dawlada dawlada ajnabiya muxuu ahaa difaacayaan waxay ujeedaan ciidamada ajnabiga dalka jooga waxay ujeedaan ciidan soomaaliyeed tabar daran waxay ujeedaan dad soom dawlad soomaaliyeed oo mataqaana inta badan lagu sheegaayo inay tahay musuqmaasuq iyo mataqaana ee shaqaynaysa oo cadaaladda aan keenayn dawladaan shareecada ku dhaqmayn ayaga saasa u fikirayaan saas maadaan ufikiraya jawga hadda aan ka hadlaynaa oo marka anigu mabda aan sheegaya ma ahe jawga hadda diyaar ah ilaa ilaa hadda hala bilaabo ma aha fikirkeed waxaa waaye war aan diyaar garayno oo balanta caqligeena aan wax ka bedelno ayakana caqligooda suga bedelno tala soomaaliyeedna aan la nimaado waa waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga waa mahadsan tahay aad iyo aad umahadsan tahay adigana intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay doctor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinleysda iyo nabadgeliya